Goobtan waxbarashada ee madarasa lanka talagalay in laka barada culumta diiniga oo ay ku kooban lama fasal iyo musqulo walibana laka dhisaya degmada xariireed ee gobolka Salala siyo bulshada deegaanka si ay ku faa'iideysadaan isla markaana kor lanka qaado waxbarashada culumta diiniga munaasabada shidiko kun iyo waliba gobro ku hayaya wasiiro ku tirsan Soomaaliland maamulka gobolka Salal iyo kan degmada xariireed iyo odayaalka deegaanka iyo culimada dhismo xaruntan oo ay qarashaasaya bidiya maamulka Soomaaliland waxaana ku mid ah culimada iyo guddiga dhismo madarasadu iyo markan ku horeeyay hadhawaayan iyo oo sheegay in madarasadu baahi badan lan qabaya waxaan joognaa buqacadii hore ee banaanayd ee masaajidka weynaa masjid jaamic al-aqsa waxaan insha Allah taala nasiib u yeelanay inay insha Allah waftiga ma waxa weeyaan dawladdaas ay noo dhagax dhigaan madrasad insha allahu tacaala masaajid ku yeesho laba fasal ka kooban mustaqbalkana insha allahu tacaala sii ballaaran doonta innagana insha allahu tacaala bulshada xariirad waa bishaare inoo imatay waxaa laynaga rabaa insha allahu tacaala inaan innaguna garab joogsanno baaraka allah fiikum marka maanta waxaan bulshada reer xariirad ugu bushaaraynaynaa waan u sidnaa madrasad ka kooban laba fasal oo miisaaniyadda sanadkan laba kun iyo shan iyo labaatanka dowladda hoose ee degmada sayracan ka dhisi doonno insha allah weliba waxaan ku rajo weynahay inaan bilaha ugu horreeya aan ka dhisno bulshada reer xararadna waxaan ugu ducaynayaa insha allahu inay carruurtoodu ay noqdaan kuwii ka aflaxa ee madrasadda ka faa'iidaysta gudoomiyaha degmada xariireed injineer ciise riyaal cige iyo dowladda kocodsi iyo hadadejiyana dhismo madarasada oo uu sheegay iyo baahi badan bulshada deegaanka qabta si walanka barada waxaad baan u celinaynaa wasiirka noo dhagaxdhigayo iyo golaha deegaanka ee degmada saylace uu hogaaminayo maxamuud cigaal maasha allah waa shukran cala alwaajib waa madrasad khayr ah waxaad maanta nagu deeqdeen labada galaas noogu deeqdeen kolley hadduu allaha awoodda la yidhaahdo waxaan idka codsanaynaa kolley inaad noo soo dedejisaan waayo baahi baanu qabnaa bilahan u horreeya inaad nooga dhigtaan hadduu allaha awoodda la yidhaahdo kolley kow maaha oo laba maaha degmadana si aan ula ogsoonnahay waxay ka tirsanayd degmada saylac iyaday ka gooday mashaariicda markaa iyadaan la qaybsannaa wixii mashaariica wasiir ku-xigeenka wasaaradda xiriirka golayaasha deegaanka iyo arrimaha dastuurka somalilan maxamed muuse oo meelisay ku hadalaya ballanqaadi si dhaqsi eh lana dhiso doono si bulshada aan ku faa'iidaysadana dhexdhiga madrasadan masjidkan masjidka aqsa ee qadiimiga ah ee xiriirad oo ay dowladda hoose ku ballan qaaday inay laba kalaas oo halkaas carruurta wax lagu baro tacliintan waxaan ku idhaha diiniga ah way ku mahadsan yihiin guddida kale ee soo qabanqaabisay hawshan ee la kaashatayna way ku mahadsan yihiin maayarka degmada xariirada iyo maayarka iyo sidii aad noogu sharafteen xafladan khayr kale in ilaahay la kulmiyana anna waan ku faraxsanahay culummada iyo maamulka degmadana waan uga mahadnaqayaa insha allaahu hadday taa tahay waxaa la sheegayaa inay fursad qaaliya tahay oo xaafadan idili ilaa hal kilomitir ay madarasada kaloo jirta sidaan maqlay wax badan bay ka taraysaa waxbarashada digaa maxaan ku dhahdaa xaafadda qaybtan